Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Jawhar Cabdullaahi Xuseen Sheikh Zain ayaa codsi ku aadan dhismaha garoonka kubadda cagta ee Shaangoley iyo Xasey Kumari u gudbiyay Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle Mudane Cabdullaahi Xasan Cali Guutlaabe.
idina u ballan qaada labadaas garoon hadduu ilaahay raa madaxweynahana isagana waxaan ka codsanaa in garoonka xeendahab xataa loo helo rooga hadduu ilaahay yiraahdo ama gacmo wadajir bay wax ku gooyaan rajoor iskaashata makufta ay ahayd maamaha dhehaysan waa jirtaa kooxaha shacabka reer jowhar ayagana hadduu ilaahay yiraahdo xeendahabkaas waa sameysan karnaa haddaan isku duubnaano isku duubnimadana wax weyn waaye ayagana garoonkaas ina sameysan waa ka- waa waa waa waa wacyigelina hal roma oo roma ee hal maalin lagu dhisin caasimada talyaaniga hal maalin laguma dhisin anagana garoonkan waxaan hubaa haddii loo tafaxiito in hay-adaha oo iska dhaafi karno anaga ilaan rajooraan nahay intaasoo qoysa uu ka kooban yahay xataa aniga shakhsiyadeyda kooxaha aan maamulo kooxaha aan maamulo een, abo waxay ka- waxay ay noqon karaan een, ugu yaraan lix boqol ama sideed boqol lix boqol een, kooxdii loo diro een, kun buluketi shaqaweyne ay qabanaysaa marka in laysku duubmo wax weyn waaye waa laga shaqey karaa intaas Een, fikirka een, een, dhaqaaqa tilaab in la qaado bisaa dhime maahane waxaasoo kale- waxaasoo dhan een, waa waa sameyn karnaa waxaan faraa dadka reer jowhar gacmo wadajir ay wax ku gooyaan garoonkan waa dhisi karnaa waxaana lagu yaqaanaa isboorti haddana in loo dhaho isboortigii degmada jowhar waa dumay idinka ugu- idinka idinka aa- aa beeni karo idinkaan rumey karo Een, wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha waa mahadcelina isagana koobkan hadda uu noo qabtay Een, labo midda labaad een, i o m iyadana aadaan u taageersanahay shaqa doon sidoo kale sida ay ila shaqeeyeen Een, laba iyo toban maalin dhalin ee adduunka ayagana koob ay ku aadiyeen way ku mahadsan yihiin sharaf iyo nidaam uu noogu dhamaaday Een, waxaan ka codsanahay hay-adaha kale waxaan aan meesha aan ka marneen ganacsatada reer joore wax walbo ganacsatada idan wax walbay sameyn kartaa ilaa lacag dhaqaalo fiican way haystaan Oo hormuud iyo somtel iyo maxay dhahaan somnet saddexdaas shirkad ayagana in ay kooxahan oo ka dhisan degmada in ay min laba koox min hal koox oo maalgelin karaan ay qaataan